iyadoo laga duulayo xaaladaha caafimaad barakacyaasha ku nool kaamka danwadaaga ee magaalada jowhar ayaa waxaa kormeer iyo wacyigelin ku tegay qaar ka mid a ardayda jaamacadda joobkii faraceeda jowhar iyagoona halkaasi geeyey agab caafimaad oo loogu talagalay dadkaasi waxaana kormeerkan hogaaminayay guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda joobkii yuusuf abuubakar ibraahim kaamka danwadaag waxaa ku nool barakacyaal isugu jira dad qaba baahiyaha gaarka agooman waayeelo iyo barakacyaal ka soo hayaamay deegaanada ku teedsan jowhar madaxa tababarada jaamacadda jobki ustaad saalax mustafe saalax ayaa ka warbixiyey deeqdan dawo ee ay gaarsiiyeen kaamka waxaan u socon oo keliya waxay tahay in macnaha mataqaanaa waxay ardaydu ay hal iyo laba iska soo aruuriyeen in mataqaana aan ku faaruujino dadkeenna halkan ku xusan una baahnaa mataqaanaa uga nugul dadka kale yacni waxawaaye taasaa maanta u soconnaa maro inaa hadalka ku dheeraado waana maasatihiin waqti aana sugaayo kulley waa khudbo jimcana waaye marka inaan hooshii safiican hadda u guda galno guddoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal iyo guddoomiye ku-xigeenka naafada hirshabeelle isaaq xaydar caqiil ayaa si wada jir ah kaga mahad celiyey agabkan caafimaad hadda tiim ka socda ardayda jaamacadda jobka university oo maaragta daryeel caafimaad la soo gaaray dadka maaragta ku dhaqan ee danwadaag idb ku dhaqan ayay la soo gaareen daawooyin daawooyinkaas maaragta ma aha waxay dad shisheeye ah kasoo qaadeen ama dad kale gacantiisa ay kasoo qaadeen ardayda jaamacadda joobkay hal hal dollar ay isku soo dareen ayay maaragta ugu talagaleen dadka danyarta halkan ku nooloo daruufaha la daalaadhacayo in ay maaragta daryeel caafimaad ugu fidiyaan runtii way mahadsan yihiin dhallinyaro badan oo mutadawiciin ah oo arday ah oo maaragtay ii sheeg maxaa la dhihi lahaa dhakhaatiir cusub oo hadda maaragtay usoo baxaysa deegaankan hirshabeelle ayaa halkan timid oo curduna ilaahay subxana wa tacaala shaqadooda allaha barakeeyo oo ay ku mahadsan yihiin hawshan ay u qabteen walaalahooda waxaan dhihi lahaa dadka kale maadaama ardaydan intaan ay qabteen dad waxaa jira ka badankeed qaban karaa jiro tusaalahaydin ahaata tan kudayda ardayda jaamacadda joobka university dadka ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyey ee wax haysto oo high income-ka ah waxaan leeyahay dadka walaalihiinoo low income-ka ah waa inaad fiirisaan waa mahadsan tihiin idinkuna dhallinyarada maamulka iyo shaqaalaha ardayda iyo macalimiinta maaragtay jaamacadda joobka university aad iyo aada ugu mahad celinaynaa gacal na soo booqdayaa tihiin waa idin soo dhoweynaynaa qalbi furan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal waxaan ka mahad celiyaa ardayda joogkey maanta waxa ay noo qabatay iyo booqashada ay noogu timida dadaalkeeda badan aad iyo aad waan ka mahad celiyaynaa dhammaan heer danwadaag waxay ka mahad celiyayaan ardayda siday xirfad dale oo maaragtay tabarta hore dhaqaalo hore iyo maaragtay aqoonta hore ay noogu kaalmeeyeen waan ka mahad celiyaynaa waxaa kaloo uga mahad celiyaynaa horta aqoonta hore tii aqoon dhasha allah uga dhigo
guddoomiyaha ardayda jaamacadda joobkii yuusuf abuubakar ibraahim ayaa sheegay in deeqdan dawo ay tahay isxilqaan ay muujiyeen ardayda ayna sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan garab istaagga dadka tabaalaysan waxa la wadana wax badan ma ahin waa wax iska yar waa dareemi kartiin qofka markuu arday yahay oo dadkiisana ay tabaalaysan yihiin xoogoo jeebkana cariiri uu yahay waa dareemi kartiin laakiin mar koobaad iyo mar labaad ma noqon doonto way idinku soo laalaaban doonaan maxaa la yidhaahdaa kisti taalo iyo kiisaska ama waxyaabaha caadiga ah ee aan xallin karno karaankayna waan xallinaynaa wixii aan xallin weynana waxaan samaynaynaa inaan dib aan ula laabanno sida cisbitaaladii oo kaleento inay ku soo laalaabtaan oo waxaan nahay annaga hadda bilaaw oo keliya isxilqaankan ay sameeyeen ardayda jaamacadda joobkii ayaa muhiim u ah dadka barakacyaasha waxaana habboon in lagu dhiirigeliyo si ay u sii joogteeyaan dadaalka ay wadaan